hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa qoysas danyar deeq raashin qamadiyaha ugu qeybisay degmada garisbaalley ee duleedka magaalada muqdisho qoysaska loo qeybiyey raashinka qamadiga ah ayaa ka koobnaa dad danyar ah barakacyaal iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka sahre cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma ayaa ka warbixisay tirada qoysaska loo qeybiyey gargaarkan waxaan joognaa degmada garisbaalley waaxda lixaad oo aan maanta ku bixinayno kun qoys oo raashin ah qoysaskaas oo ah qoysas aad iyo aad u danyar ah islamarkaasna ka soo qaxay deegaamo kala duwan ka soo qaxay oo hoy u ah degmada garisbaalley ayaa maanta halkan ku siinaynaa kun loor oo qamadiya oo nooga yimid dowladda ruushka oo ugu tala gashay dadka soomaaliyeed oo dhibaatooyinka badan ay ku dahaaran yihiin in looga faa'iideeyo deeqadan maanta halkan aan ku bixinayno ilaahay ka sokow waxaa dadkan ugu tala gashay ifraax axmed oo ah gabarh soomaaliyeed oo u damqata mar walba dadka dhibanaha ah jecelna in ay gargaar samafal ah ay u fidiso ayaa naga codsatay dadkan inay maanta ay wax u siiyaan annagana waan ka aqbalnay ka hay-ad ahaan waxaa dadka aad u jeeddaanna indhihiinna waa ku aragtaan dadkii mudnaa inay yihiin waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa ifraax iyo guddoomiyaha amniga ee degmada garisbaalley iyo maamulka dhammaan oo isku xilqaamay inay dadkan si nabadqaba halkan iskugu keenaan badqabna ay ku qaataan qoysaska degmada garisbaalley ee duleedka magaalada muqdisho lagu qeybiyo deeqda gargaarka raashinka qamadiga ah ayaa baahi badan u qabay